أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ah oo kontameeye askari ku faafiyey deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaadla dirarka ah ee somalilan ee xoogga ku haysta waqooyiga dalka soomaaliya maleeshiyaadka jabhadda amxaarada ee faano oo sheegay in in ka badan saddex boqol oo askari ay ka dileen ciidanka maamulka abey axmed ciidamada xabashida itoobiya oo dad shacaba ku xasuuqay gobolka doollo ee dhulka soomaali galbeed ee itoobiya ay xoogga ku haysato qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wilaayadda islaamiga ah heegada uga dhawaaqay olole caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha la dhaqdo munaasabad ballaaran oo arrimahaasi daarran ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ah oo kontameeye askari ku faafiyey deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan ee xoogga ku haysta waqooyiga soomaaliya qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo yuhuud ah oo la sheegay in lagu daadguriyey gudaha deegaanada somalilan maamulka sahaynada ayaa ciidamo kooban geeyey deegaanada somalilan sida ay sheegtay warbaahinta middle east i oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda muqdisho sarkaalka ayaa intaasi ku daray in ciidanka ka socda maamulka sahayanada ee la geeyey somalilan ay tiradoodu gaarayso konton askari kuwaas oo ah yuhuudda etoobiya ee loo yaqaan falaashada tallaabadan ayuu xusay in la fuliyey waxyar kadib aqoonsigii netanyahu siiyey maamulka hargeysa sidaa ku cad warbixinadayada sirdoonka milatariga yuhuuddu waxay si gaar ah u doorteen askar yuhuud ah oo asal ahaan afrikaan ah gaar ahaan etoobiyaan si aanay u soo jiidan dareenka dadka islamarkaana ay si fudud ugu dhex milmaan bulshada deegaanka ayuu yidhi sarkaalku middle east i waxay sheegtay inay la xiriirtay milatariga yuhuudda balse ay ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan waxaanay yidhaahdeen kadib markii aan arrintan ka hubinnay hay-adaha ay khusayso waa arrin u taalla heerka siyaasadeed sidoo kale warbaahinta middle east i waxay xustay in iskuday kale oo ay samaysay kula xidhiirtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shaadaladirirka somalilan balse iyagana aysan ka helin wax jawaaba wasiirka difaaca yuhuudda israa'il kads ayaa arbacadii sheegay in maamulka sahayanada iyo somalilan ay si qarsoodi ah iskaashi u lahaayeen muddo sannado badan ah sina joogteen doonaan c n n ayaa horaantii bishan werisay iyadoo soo xiganaysa ilo xogogaal ah in somalilan ay yuhuudda siisay goob milatari oo dheeraad ah taasi oo suuragelin karta in diyaaradaha sahayanadu ay halkaasi ku hakadaan inta ay ku jiraan duulimaadyada masaafada dheer ee ku wajahan iiraan khubaro badan oo si dhow ula socda somalilan ayaa aaminsan in yuhuudda ay sidoo kale doonayso saldhig ciidan badeed oo ku yaal badda cad si ay uga hortagto khasaaraha suurtagalka ah ee kaga iman kara xuutiyiinta yemen warbixinno caalami ah oo dhowr bilood ka hor soo baxay ayaa iyaguna xaqiijiyey in maamulada washington iyo talaabiib ay dhismaha saldhigyo milatari ka wadaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa fano oo sheegtay inay dhegta dhiigga u dartay in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsan maamulka abiy axmed jabhadda axmaarada ee fano ayaa sheegatay guulo waaweyn oo milatari kadib markii la jebiyey guutooyin ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya asres mare demeti oo ah sarkaal ka tirsan fano ayaa sheegay in jimcihii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadkoodu cagta mariyeen laba guuto oo ka tirsan ciidanka difaaca etoobiya guutada saddexaad iyo afraad ee qaybta lixdanaad ee taliska dhexe gebi ahaanba waa la burburiyey ayuu yidhi asres sida uu sheegay wargeyska burkina howlgalkan ayaa la sheegay inuu socday sagaal saacadood kaasi oo bilowday siddeeddii subaxnimo socdayna ilaa shantii galabnimo wakhtiga deegaanka sida ay sheegtay fano saddex boqol iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dhegta dhiigga loo daray afartan iyo saddex askari oo kalena nolosha ayaa lagu qabtay kuwaas oo lix ka mid a ay yihiin saraakiil sarsare oo milatari intaa waxaa dheer fano waxay sheegatay inay qabsatay boqol iyo labaatan qori oo a k afartan iyo toddoba ah hal qori oo dhashiike ah afar qori oo bareen ah iyo kumanaan rasaasa sheegashadan si madax bannaan looma xaqiijin islamarkaana ciidanka difaaca etoobiya weli kama aysan hadlin dagaalkan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalada ka holcaya gudaha etoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo warbixinno caalami ah oo soo baxay ay sheegayaan in la filayo in dagaal culus uu mar kale ka qarxo gobolka tigrey waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka doolo oo sheegay inay xasuuq kula kaceen ciidanka maamulka ay etoobiya ka dhisatay soomaali galbeed saacadihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed kuwaas oo sheegay inay xasuuq wadareed xooggan kala kulmeen ciidamada maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulkaasi shacabkan oo ka hadlayay goob xawaal wadareed loogu sameynayay dadka la xasuuqay ayaa sheegay in ciidamadaasi ay ka dileen dhowr iyo toban qof oo rayida halka ay dhaawacyo u geysteen tobannaan qof oo kale dhanka kale maamulka uu hogaamiyo mustafa cagjar ayaa lagu weedeeyey inuu qayb ka yahay islamarkaana hurinayo dagaalbeeleed ka socdo gobolkaasi doolo isku soo wada duubo maamulka ay xabashadu ka samaysatay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigooda ayaa caan ku ah xasuuqa shacabka iyo beegsiga qabaa'ilada ku dhaqan dhulkaasi oo ay qaar hanti iyo dad ka baabi'iyeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar madaafiic ah ku garaaceen xerada maleeshiyada murtadiinta ee xere baraxow ee degmada baardheere ee wilaayada gado waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayada islaamiga ah heegada uga dhawaaqay ololo caafimaad oo lagu daryeelayo xoolaha la dhaqdo deegaanka faxfaxdhuun ee wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu shaacinayay xamlo wacyigelin iyo daweynta xoolaha la dhaqdo oo lacag la'aan ah taas oo uu ku dhawaaqayay maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee gado waxgaradka wilaayada iyo kuwa deegaanka waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad muhiim ah ugu horreynna waxaa munaasabadda ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee gado بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى هذا ما هذا دنس كلا لغتيرتا حنانة حولها ووقت ودكو بحية كل منتا أمدا فافاهية داودة anfaceeda iyo halisteeda intaba soo dhawaadaan leenahay jasaakum allahu khayran waxaana lasoo hordhigay arrimo aad u wanaagsan oo aan ka wada qayb qaadanaynay dhegaysigooda arrimahaasi waxaa weeye daawadan hordaadsan oo noocyaheedu aad u badan yihiin dhakhaatiirtii ku takhaqustay ayaana nasoo hordhigtay khatarta ay leeyihiin oo horey loo arkay oo tajrubo laga qaaday oo ummadda markhaatigeedu uu fara badan yahay iyo khataraha kale oo ay keeni karto biniaadamka iyo xoolahaba ay ku keeni kartona waa naloo qeexay oo si fiican baa nagula qeexay kuwa ayaga noocooda ah oo ama ka bedelan ama sambalkan iyo muuqaalkan u yaallo oo halis ah oo loogu talagalo xoolaheenna inay baabiyaan inay jiraanna waa nalala wadaagay waxaan leenahay marka aqligaasi aqli aad u weyn waaye jasaakum allahu khayran maadaama oo biniaadamku uu u baahan yahay noolal nolosha biniaadamkani hadda soomaaliyeed ummadeennan muslimka oo qaaligaana boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay ku xihan tahay xoolaha waxaad moodaa maanta in faahfaahintani ay ahayd mid loo baahnaa horay inay raggaani meelo ooga sameeyeen waa naloo sheegay waxaan leeyahay horta mawduucani maantay tatalabixinta inta halka joogto ay qaateen waxaan u arkaa inay faa'iido muhiim ah oo naga maqnayd ay tahay waxaanse leeyahay in lasii labaraabo oon talabixin ku dhiibi lahaa maadaama miyigu iska furan yahay ayagana ay qireen in daaweynta xooluhu dadka ayna aqoon annana aan sheegayno dadkani inaysan garanayn xoolahooda si ay u daaweystaan ay ama bini'aadamka ku layni karaan oo intii ay duraan ayagoo wakhtigii loogu talagalay aan gaarin hilibkooda iyo caanahoodaba la isticmaali karo ama ayaga xoolaha ahaba ay ku dili karaan daawada waxaan sii dardaarmi lahaa mashruuca in la ballaariyo maadaama waxaa la fiirinaya ay tahay lafdhabarkii noolasheenna iyo lafdhabarkii jihaadka iyo lafdhabarkii ummaddani ee oga kaaftoomi lahayd gacan horsiga shisheeyaha iyo rabitaankiisa ay oga biskoon lahayd in barnaamijkan lalaba raabo doorooyin rasmia laga qabto goobaha remiigaana meel kastaba intaanoo kale oo remiyi ah warqado iyo bugag loogu qaybiyo cashira wakhti socdana lagu siiyo si ay oga soo dhexbaxaan remiiga dad un koox ah oo meel kastaba deegaan kasta oga soo baxaan dad taf ah oo fahma si ay ugu daaweeyaan xoolaha kuwoodana ay ugu daaweystaan kii aan garanayninna u sii fahansiiyaan xoolaha annaga waddanka noo joogo sida tacarifka ah waxaa weeyaan oo la og yahay saddex adduunyo oo ku dhaqanno oo soomaalidu curfigeeda moogtahay gacanta ku hayna jirtay waxaa weeye geello iyo ari waxaa jira cudur halis ah oo la yidhaaho kaduudiyo doonaynaa cudurkaas in xal loo helo xalna loo raadiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala cudurkaasi wuxuu ku dhacaa boqolkiiba sideetan lo-da arigana wax buu kaga dhacaa arigana qisagana wuu ku dhacaa deegaanka kulli aan ka imaaday ani oo daawo cudurkani si ba'an buu oga jira wuxuu ku laayaa lo'da waana lagu ceyrtoobay haddii hadda sida uu ku socdo uu kusii wadana waxaa muuqanaysa saddexdii xoolo oo curfigeennu midignoo aha annaga aan ku dhaqanaynay mid ka mid ah oo halboolaha inuu ka baxayo gobolkan uuna ka dhammaanayo saa darteeda markaa in loo tashado oo dadkani khibradda u leh xanaanada xoolaha ee asbaabta iyo xalkaba raadiyaan ummaddana ay kala tashadaan taas waa ku boorinaynaa arrintiina qaaliga waa soo dhoweynay arrintaanoo kate arrin wanaagsan weeye dhiirigelintan iyo baraarujintan bulshada ku wada inaad sii ballaarisaan un baan inkula talin lahayn annagana waan qaadannay sharaf iyo wanaag baan ku qaadanay sidaad nooga keenteen jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxgaradkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib maxamuud maxamed naqiibka beesha reer garaad ee wilaayadii islaamiga ah ee gado الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أولا وحمد اسكال إلهي سبحانه وتعالى allihii nugu mannaystay nicam fara badan oonan koobi karin ooy u weyn tahay nicmatuliimaan waalislaam mahad alla kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii in fara badan juhdi ku bixisay ummadda muslimiinta ah masaalixdooda hadday tahay naftooda iyo hadday tahay maalkoodaba ilaahay subxaanahu watacaala ha ka ajirsiiyaan leenahay gaar ahaan walaayadeenna gado gobol iyo degmabo jasaahullahu khayran baan leeyahay dadaalada kala gedisan ee gobolka iyo degmooyinka dhexdooda aad ka qabateen ilaahay ha inka ajirsiiyaan leenahay intaas bacdigeed walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa walaalihii noo yimiday ee martida ahaa ee maktabka ay xarakada noo soo dirtay ee maktabka caafimaadka xoolaha soo dhowaada ayaan leenahay insha allahu tacaalaa haddii aan nahay golihii dhaqanka ee gobolka waan idiin baahnayn oo waxyaabaha aan tabaynay ka mid tahay insha allahu tacaalaa waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno oo shaqada la idiin soo igmaday intii tabartannada ee aan idinla fududayno oon idinku garab istaagno ayaan diyaar u nahay daawadan siduu sheekha u sheegay marna waa daawo marna waa sunbay isu gedinaysaa sidii loogu talagalay haddii loo isticmaalo waa daawo haddii si ka dadban loo leexiyona sunbay noqonaysaa in marka ciddii ishkaal uu ka galo ay weyddiiyaan ciddii u cilmi leh waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fas'aluu ahla dikri cid kasta macnaha waxay u cilmi leedahay in la weyddiiyo qodobkaasna bulshada maaragtay waan kula dardaarmi lahaa qodobka koowaad anoo naftayda ka bilaabayo waxaan isu dardaarmaynaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay cabsidiisa haddaan daa'inno aakhiro iyo adduun waxaa weeyaan way noo suubananayaan wax kasta oo masaalixdeenna adduun iyo aakhirana waxay ku jirtaa taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra aayadahaas iyo kuwa ka badan haddii marka ilaahay aan ka cabsanno wax kastooo adduunka yaalla iyo wax kastoon aakhiro jecelnayba ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu noo fudaynayaa qodobka labaad ee aan dardaarmaya waxaa weeyaan waa aljihaadu fii sabiiliillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa inaan ku dagaalanno isu kaashanno naf iyo maal waxaan leenahay nin dhaqaalo aruuriyo iyo nin dhagax tuuraa oo gaal ku tuuraaba waa inaan dhaqaaqnaa oo sidii diinteenna iyo maaragtay maalkeenna aan u difaaci lahayn waa inaan u diyaargarownaa annagoo maanta maaragtay khadiceenna uu iska badan yahay waa inaan jihaadka iskaga mayrnaa dunuubta oo sidii maaragtay aan gaalada iyo maaragtay dulliga iskaga dulqaadi lahayn waa inaan u diyaargarownaa qodob igu dambeeyoon dardaarmaya waxaa weeyaan waa inaan iskaashannaa maamul iyo shacabo dhulka annagaa ilaahay subxaanahu watacaala na makaniyey sidii aan ku horumarin lahayn hadday tahay dhaqaalihiisa hadday tahay nafteenna aakhira iyo adduun wax kasta oo khayr nugu jiro waa inaan isu garabsannaa oo maaragtay aan isu kaashannaa hadday tahay beerihii oo maaragtay abuuranno hadday tahay meelaha biyoxilinno oon ka samaysanno dadku inay baraarugaan oo gacan kaloo maaragtay ibni aadan ay ka kaaftoomaan oo isku tashadaan qodobkaasaan dardaarmi lahaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee gado oo munaasabadan lagu soo maamuusay ayaa iyaguna halkaasi kelimaad ka jeediyey ilaahay kulanka lagu cafiyo muslimiinta meesha fadhidoo dhan kulanka allaha nagu cafiyo waxaan aad u salaamaa mas-uuliyiinta noo imaaday oo madaxda ah oo waaliga gobolka aasugu weyn yahay waan salaamaa ikhyaarta xanaanada xoolaha ka socoto wixii joogo islaam oo macafalkaan ku jiraan aad u salaama salaanta islaamkaan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii loo baahnaayo waa wax hor yaalla wax badan dowladdii hore oo siyaad baraka damba xanaanna xoolo ka socota ma arkin aniga labaatankii sanna oo xaraka nala joogtay waa kow dowladdii aan noo weynaatay aan hoos joogno ilaahay tii guulaysata ha ka dhigi dowladda aan hoos joogno xoolihii gacantanadayba ka baxeen waxa gacan noogu jira geel iyo erega oo dabateelo ah ka jira loodii ayadu waxaad moodaa kaduudii inaas dhammaystay waa dabateelo waa gacan naga go'd xanaanadan mar horaan rabnay inaad noo keenteen waxaan aad ugu mahad celina oo aan ku celcelina nimanka juhdiga badan soo bixi oo annaga hadda daawadii hor taalla noo keenay aadaan ugu mahad celina kolleyba waxay daaweynaan waa wixii annaga naga dhexeey waa naga dhexeeyaan annaga dawlad ma lihin dekadaheenni gaalaa haysata wixii dekad noo waa xoolaha xoolihiina waxaad moodaa gacanta u sarraysa oo lood ahayd inay naga baaba'da waa daahayseen haddana dadaalka aan muujinno asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuh alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin hadda maanteed ilaahay baa iskale alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waxaan salaamahayaa muslimiinta meeshan ku soo kulantay dhammaan wax jiran iyo wax fiyow labadaba waa leeyihiin waxna sidoodaba haddii ay deegaan joogaan labadaasba ay u qaybsan yihiinba waxaa jiran locda weylaheedii baa manqee ayadii baa daadsan meel walbay taallaa geelu laftigiisa kama marno oo mid golaysan oo maanta goshii abaarta lagula cararay iyo mid oo ama dhukaan qabo ama baalka qabo iyo mid shilinti la leeday oo laftigiisa oo qarar iyo baalka labadaba waa laga shanqarinaya aad baa looga shanqarinaya wixii xoolaha warbixintoodahana intaasaan ugu gudbahaya waxaan soo dhoweynaynaa martida sharafta badan oo na soo booqatay nala joogta hadday dhaqaatiir tahay haddii kaleetaba arka waa ka baxay salamu calaykum markan waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah howlwadeennada fulin doona howlaha caafimaad ee xoolaha lagu daweynayo الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد أولا إلهي سبحانه وتعالى ayaan ku mahadinaynaa nayskuukan ya keenay maanta meeshan taasi oon kaga tashanayno arrimaheena adduunyo iyo aakhiraba leanna shaqada aan qabanayno een, wax aan u kaalmaysanayno aakhiradeenna adduunkana aan ku noolaanayno Een, waxaan ka soconnaa maktabka xanaanada xoolaha oo ah qayb ka mid ah sakawaadka een, oo xarakatul shabaab almujaahidiin ay ugu tala gashay in ay sare ugu qaaddo xanaanaynta xoolaha leanna maxaa yeelay xooluhu waa waxa ugu weyn ee ummaddeenna islaamka ay ku tiirsan tahay ee soomaaliyeed waxay ummaddeennu ku tiirsan tahay dhaqaale ahaan shayga ugu weyn ee aan haysannaahi waa xoolaha waad ogtiin waddankeennu warshado ma leh dadku noloshoodu waxay ku tiirsan tahay boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa xoolaha waxaa la yidhaahdaa waxa ay dadku ku yihiin dependent iyo sublimentary sublimentary waa waxa ay kaalmaystaan laakiin dependent waa waxay ku tiirsan yihiin marka shayga ugu weyn waa boqolkiiba toddobaatan in ka badan ummaddu ay ku tiirsan tahay waa xoolaha xoolahaasi marka waxay rabaan in laga taxadaro oo wax soo saarkooda iyo tayadooda iyo tarantoodaba la badiyo sidoo kale caafimaadkoodana in aad looga shaqeeyo waayo waa isku xidhan yihiin maadaama aan dheefsanayno wixii xoolaha ka yimid oo ah ama hilib ama caano caafimaadkooda iyo caafimaadka dadku way isku xidhan yihiin cudurro waxaa jira halisa oo ka soo gudba xoolaha una gudba dadka marka haddii aynaan xoolaha caafimaadkooda ka shaqaynin caafimaadka dadkuna ma hagaagayo xoolahaas marka annagu aan haysanno cadowgeennu raalli kama aha leanna nolosheenna oo dhanba raalli kama aha nolol ahaan raalli noogama aha diin ahaan raalli noogama aha dhaqaale ahaanna raalli noogama aha wax kasta oo annagana dhibaya waa farxaddiista wax kasta oo wanaag noo ahna waa asaga wixii dhibaya oo xumaan ku keenaya sidaas darteed cadowgeennu dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayaa xoolaheenna si annagu aan u noqonno dad faqriya oo asaga tuugsada oo u taliyo markan daawooyinka annaga ay noo samaynayaan ta waddankooda ay ku isticmaalayaan laba magacay u kala sameeyaan mid waxay yidhaahdaan imborti midna waxay yidhahdaan export imbortiga waa mid ay waddanka gudihiisa ku isticmaalayaan mana ogola inay ka baxdo exporti waxay yidhaahdaan oo ah dawadu dhoofin ayay annaga noo soo noo soo dhoofiyaan taasoo ay ugu talagaleen inaysan wax tayaa lahayn ama wax sunihi ay ku jiraan oo markaasba haddaan xoolaha laga dareemin wakhti kadib laga dareemayo xooluhu marka ma doonayaan iska daba soco keliya iska daba socodku waa shaqo ka mid a in la ilaaliyo oo cadowga laga ilaaliyo xayawaanka laga ilaaliyo cunaya laakiin sidoo kale waxay rabaan in caafimaadkooda la fiiriyo tayadooda in la fiiriyo xoolo badan oo waxaad arkee nin xoolo badan haysta haddana wax aanaan aysan lahayn wax hilibana aysan lahayn xoolahaas marka waxay u baahan yihiin xanaanayn xanaanayn marka la soo koobo waa neefka oo tayadiisa la kordhiyo tiradiisana la kordhiyo caafimaadkiisana la daryeelo iyo wixii uu cunaya intaba sidaas awgeed maxaan ku daryeeli karnaa waxaan ku daryeeli karnaa in aan marka hore waxa uu cadowgu noo soo dhiibayo is- bannaanka iska dhigno oo annagu aan soo dhoofsanno haddii aan awood u leennahayna aan samaysanno daawo tayale oo fiican maadaama een, cadowgeenna uu dhibkaa nagu hayo een, xarakadu waxay marka go'aan ku gaartay in ay dhakhaatiir u dirto gobollada xoolaheennana aan daryeelanno aanaan ka kaaftoonno waxyaabaha cadowga aan uga xidhannahay oo annagu waxeenna aan daryeelanno daryeelkaas waxaa ka mid ah daawooyin tayale in la keeno oo la soo dhoofiyo sida hadda daawooyinka aan meeshan ku haysanno kale in annagu soo xulanno daawooyin taya leh oo aan noocyadaas dalbanno oo ilo lagu kalsoon yahay aan ka soo qaadanno si wixii dhibaatada qabu waday kuwooda inooga istaagaan sidoo kale qorshaha waxaa ku jira oo aan samaynay in dad loo tababaro yaqaana caafimaadka xoolaha ay dhakhtarro shaqeeyaan meel walbana oo waddankeenna ah ay tagaan dadkiina ay ku baraarujiyaan dhibaatooyinka jira waxaa jirta mid annagu aan dhibaatooyin aan xoolihii gacanteenna kula samaynayno oo la rabo in laga taxadaro taa marka annagu haddee cadownimo uga loogama jeedee aqoontii ayaa meesha keenayda waxaa ka mid ah qofkii xoolihii uu daaweynayey inuusan marka horeba cudurkoodii garan ee daawadii daawo aan ku habboonayn ku daaweeyo ama daawadii cabbirkii loogu talagalay waxaan hayn ku daaweeyo ha ka badato oo daawo cabbirkii ka badan ha siiyo neefka ku sumoobo ama ha ka yaraato oo cudurkii ha uu noqdo markaas inuu adkaysimo u yeesho daawadii cudurkii loogu talagalay daawada mid aan ahayn inuu siiyo oo markaa neefkii uusanna daawoobin asagana dhaqaalihii iyo qarashkii uu ka baxo waxyaabahaasoo dhan marka si loo daboolo maktabku insha allah wuxuu samaynayaa wareeg iyo jawlooyin iyo inuu meelihii xoolaha tago wixiina uu baraarujiyo uu qaban karo daawooyin wixii uu hayana wixii jiran uu daaweeyo daawooyinkaas marka tayada le oon siinayno waxaa ka mida daawadan oo waddanka ku cusub daawo tiriimka la yidhaahdo waa daawo aad u fiican oo qallajiyo ah oo antibiyootiga saas u shaqaynayda aad bayna u wanaagsan tahay wayna ku fiican tahay dhibaatooyinka kale waxaa ka mid a daawooyinkii oo bahalkii aan tayada lahayn oo ay dadka siinayeen tanoo kalea ka mida daawada tayada badan leh oo xoolaha dhan lagu daaweynayo waxay daaweynaysaa goshii daaweyne cudurrada shilan tukaanaanay daaweydaa intaasoo dhan way ka daaweyneen daawooyinka tayada leh marka soo xulnay waa kuwa waxaa ka mid ah middan oo kale ayaduna waa nooc ka mida dhiminasiinta dhiminasiin markii asalkeeda hore geela laguma daaweeyo laakiin hadda tan waxaa loo soo saaray geela inay daaweydo waxbaa laga bedelay farsamadeeda geela ayay daaweydaa gaar ahaan aad geelii gosha lagu kari waayey daawada gosha oo dadku ay dhahaan waxay ku noqotay dhukaan oo daawadii ay u adkaystay qallala ayaa la siinayaa waa dhimanasiin ayay ka samaysan tahay magaceeda laakiin ganacsiga waxaa la yidhaahdaa niil beri ayaa la yidhaahdaa marka daawooyinka marka halista ah oo haddana wax daaweynaya waxaa ka mida daawadan la yidhaahdo efemektiinka waa daawo aad ugu fiican baarasaytka gudaha iyo kan caloosha ka gudaha ku jira iyo ka dushaba yacni waxyaabaha injirta ee neefka korka uga dheggan iyo shilintaba way ka fujinee haddana gooryaannada gudaha ku jira waxbay ka qabanaya oo way dilaysaa laakiin daawadan halisteeda ayaa badan waayo dadkii cabir ka badan ayay xoolihii siinayaan wayna u dhintaan markaa xoolaha la siiyo tusaale ahaan yacni waxaa laga yaabaa daawadan waxaa loogu talagala waxa la yidhahdo maqaarka hoostiisa in lagu duro neefka maqaarkiisaa la soo jiidaa maqaarka hoostiisaa lagu shubaa cabir ka badanna lama sii kara intii loogu talagalay haddii aad muruqa uga durto ama aad interfiniuska xididka dhiigga raacido daawadan xooluhu way ku dhimanayaan dhibaatadeeda waxaa ka mid ah in dadku ay markay neefkii ku duraan isticmaalaan caanaheedii iyo hilibkeedii daawooyinkan oo dhan waxay leeyihiin mid walba waxay leedahay xilli loogu talagalay markii lagu daaweeyo aan neefka caanihiisa la cabbin hilibkiisana la qalan waxaa la yidhahda xilligaas withdrawal period xilliga la yska daynaayo daawada waxaa la rabaa marka qofku uu gadanaayo oo dhakhtarka cudurka u sheego inuu mar labaadna la socdo oo u yidhaahdo goormay ku eg tahay daawadan intay jirka ku sii jiraydo oo aan caanihiisa iyo hilibkiisaba la isticmaali karin waxaa la ii sheegaya daawadan hadda ka hor nin isticmaalay oo intuu hal ku duray markiiba maalay wuu indhabeelaa la yidhaah dadkuna xataa way ku ogyihiin in wax indhaha ka riddo sababtoo hadda waxaan aragno ayagu barhatikaal u sameeyeen ariga markii ruraaw ka cuno way ku duraan hilibkiiyo meelyaalay ka buuxinayaan waraabuhuna markuu cuno oo hilibkii cuno wuu indhabeelaa subaxay u yimaadaan way dilaan marka wixii waraabaha dilaayay haddii adiga aad isticmaasho ka hor waa dhibaato kale marka waxaan ku talinayaa xooluhu dadka ayay la mid yihiin sida dadka loo yidhaahdo meeqaa cabir la siinaa meeqay soconee maxaan ku daaweynaya xoolahana sidaa dhaha laakiin yaa layska iftoon waan arkay nin dhahaya xoolahanaa raaceeseen dhakhtar u weydiina war hadduu raaco muxuu ku samaynaa wuxuu sameeyey daawadaanun loogu talagelin durid iyo middii looga siinaayo ayuu isku daray mid xidid looga duri lahaa iyo mid muruqa dhexdiisa looga duri lahaa iyo mid maqaarka dhexdiisa hoostiisa looga duri lahaa ayuu mid walba inta isku daray haddana meel uga duray in la weydiiyahay waa muhiim weliba way ka dhib badan yihin xooluhu dadka sababtoo ah qofka bini aadamka wuu hadlayaa wuxuu ku leeyahay daawadii aada siida waa ay dhibta xooluhu ma ku dhahayaan waa ay dhibta kuma dhahayaan laakiin waa laga dareemayaa markay jiran yihiin kuma dhahayaan waa jirana halkaana layga hayaa kuma dhahayaan qofka dhakhtarkaa isagaa rabaa inuu ku eego oo baaritaan ku sameeyo fiirfiiriyo fiista ku sameeyo uu garto cudurka haya kana daaweeyo haddana markaad xoolaha daaweydaan waxaa la doonayaa in lala socodsiiyo dhakhtarka oo la yidhahdo daawadii waa anfacday iyo ma anficin ee inaad sii waddana la dooni maayo haddii aysan wax qaban inaad ka joojideen mid kale dooratana lama doonaayo waa in la wargeliyaa dhakhtarka oo la yidhaahdo daawadii neefkii saas haad ii sheegta waa ku daaweeye wuuna fiicnaa ama daawadii waa qaado waayo oo kuma raysan waxaan u baahanahay tala kalean u baahana sida daawooyinkaas goshoo kale xooluhu markii la daaweeyo ay u adkaystaan oo neef ku daawoobi diido waa la bedelaa ayadii laguma celiyo waxaad arkaya daawadan samuriinta yidhahdaan oo bahalkii daawamadooda yaqaaniin gosha ku daaweeyaan markuu neefkii qofka ka daaweeyo ou rayso diidun haddana ku celiyo laguma celiyo marka waxaa la rabaa in noocii laga bedelo nooc kale la siiyo sidaas darteed waxaan ku talinaynaa la soo xiriira fadlan dhakhaatiirta xoolaha waxna ka weydiiya xoolihiinnana tirabadida ha ka fiirinina ee waxtarkooda iyo tirabadidooda iyo tayadooda intaba ha laga fiirsado wabilaahi towfiiq intaasaan ku gabagabaynaya ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن بعد التحية أولا waxaanu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa uuna siiyey uguuna horaysa nimcatulislaam waliimaan nimcatulamn nimcatu sixa nimcatulmadar allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa aan la koobi karin ayaanu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala xarka shabaab mujaahidiin oo runtii gacanna maanta kula dagaalamayso acdaada ilaahi subxaanahu wa tacaala soo duushay ee maanta ummaddan cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo diinkeeda ku soo duushay gacan kula dagaalamayso gacanna maanta ugu gargaaraysa ummaddii muslimiinta ahaa ee waxaa weeyaan bixinaysa juhdiga aad arkaysaan ay ugu horrayso in ummadda muslimiinta diinkeeda la ilaaliyo in ummadda muslimiinta ah keeda daciifka ah wax loo taro in waxaa weeyaan wixii nicamooleyda loo yaqaanay ee ummadda muslimiinta ay ku noolaayeen in la badbaadi karo intii tabar ah in ay juhdi ku bixinayaan waxaannu leenahay jasaakum allahu khayran umaradan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo hagaajiyo amihaalkoodan ilahi subxaana wa tacaala ha inoo badiyo si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa takhaatiirtii juhdiga soo bixisay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala dadaalkii aad bixiseen iyo safarkiinnii iyo socodkiinnii ilaahay miisaanka xasanaadka ala idin saaro arrintan waa arrin farxadeed in maanta nagoon ognahay oo waxaa weeye muslimiin ah acdaa badanna leh dagaalna ku jirno inaannu maanta gaarsiinno ummaddeennii yacni markii cadowgii ou asagana soo daayey wax ummaddan lid ku ah oo ah daawadan waxtarka ee halkan maanta meesha saaran cagsigeeda sidaba takhtarka uu sheegay in annagana maanta aan ka hor tagno oonu dhahno waa beentiin waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala haddaan ku hormara bulshada bulshahay waxaad og tihiin ummaddan yacni maanta loo yaqaano ummadda soomaaliyeed waa ummad acdaale acdaadeedana maanta waxaa nooga dhow ee dirisnala ah gaar ahaan haddaannu nahay dadka ku nool gobolka gedo etoobiya iyo kenya waxaadna ogtihiin inay yihiin cadow soo jireen ah ee ummadda soomaaliyeed in badan gumaadi jiray dadkaa waxay go'aansadeen in waxaa weeyaan dacambashariyaddan ay nagala dagaalamaan iqhtisaadiga xoolahana ay nagala dagaalamaan beerahana ay nagala dagaalamaan meelna aysan noo daynin dareenkaas inuu jiro waan idin dareensiinayaa waxaana daliil idinku ah maanta cudurka aad arkaysaan ee cabeebka loo yaqaano ama lugaha ka laabo lo'da meesha laga soo waariday waa kenya markii daraasaad la sameeyey ee odayaasha iyo dhaqanka aan waxaaweya la sheekaysannay waxay noo sheegeen daawo ay yidhaahdeen waxa weeyaan waxay u fiican tahay xoolaha in ay ka qaadeen akhiirana xoolihii sidai ay ku baabi'een marka waa dabargoyn looga talagalay ummadda muslimiinta xoolaheeda in lagu dagaalamo marka waa inaad fahanta cadowgaaga cadowgaagana waxaa weeyaan waa cadowga diinta kaaga bedelan ee aan diin kula wadaagin waa gaalada ee maanta diriska kula ah gaalna naxariiskuu keeni maayo inaad maal beeshow rabaa inaad waxaa weeyaan diinlaan noqotow rabaa inaad asaga raacdow rabaa inuu kiniisadda aad waxaa weeyaan masaajid uu kaaga dhigow rabaa haddaba waa inaan garanno maceena waxaa weeyaan cidda acdaadeenna ah iyo cidda waxaa weeya maciinka noo ah ee ehelka noo ah inaan kala garanno weeyaan waxaannu leennahay marka talooyinka ay jeedinayaan takhaatiirta in loo dhaga nuglaado taladana laga qaato le'annahu maxaa yeelay dadka kan ee maanta takhaatiirta ee mujaahidiinta ee muslimiinta ee maanta socdaayii waa niman hantida wax ku leh duunyada u naxayo weeyaan talooyinkooda ha la qaato talooyinkooda waxaa lagu dhisto ka dabadeedna waxaa weeyaan waxyaalaha qoran ee maanta waxaa weeyaan ay idiin miirinayaan ee waxaa weeyaan khayrka uu ku jiro qaata xoolahana yaan laga dhigin xoola nin weliba ijtihaad jeebkiisa uu ku daaweeyeysan noqon waad og tihiin in badan wax hadda laga sheekaynaya waxay tahay ninka qasad asaga waxaa weeyaan jeebkiisa iyo cilmi jeebkiisa inuu wax ku daaweeyo sidaana xoolihii ay ku leedaan ayaa in badan dhacday qodobkaas bulshada waxaan leenahay ha laga joogo takhaatiirta ha lala xiriiro qoraallada ha la fiiriyo nin weliba ninka u dhow ha ka faa'iidaystaan leenahay takhaatiirta waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran dhul badanna waa soo marteen dhul badanna waa idin dhimin yahay bulshada badanna waa la tacaamuli doontaan waxaannu leenahay waxaa laydinka raba waxa waaye walaalayaal dhimrin aad iyo aad u fara badan iyo ummadda inaad u khadmaysaan layin iyo waxaa weeye naxariis inaad la timaadaan ummadda waxaa weeyaan maanta waa ummad in badan maskaxdeeda yacni gumaysiga cadowga dirisla ah wax badana dhibaato badan lagu sameeyey lana tusay maanta in acdaa ay leeyihiin oo muslimiinta acdaa looga dhigayo marka waxaa weeyaan naxariista cidda laga raba adinka weeyaan waa garabka qabta xoolaha markaad waxaa weeyaan dawey iyo ceelasha uga tagtaan xoolaha la shuba dadka u kaalmeeya ninka waxaa weeyaan annaga naga weyn ee odiga ah ee toddobaatan ka jira ee saddeexta ka jira ee da'da ah aan waalidka dhiganno ninka annaga da'deenna ah ee annaga nala khayrka ah ee annaga da'dan joogna jooga walaal aan ka dhiganno ninka annaga naga yar ee carruurka ah ee gacanqabadka ah wiilkeenna aan ka dhiganno ummaddaa maxaa ka halabayo ummaddaa walaal bay noqonaysaa waalid bay noqonaysaa xigtay xigaalay noqonaysaa ikhwaani marka waxaan dadaarmaynaa muslimiinta wixii laga rabay in dhexdeenna laga helo waan dadaarmayna insha allahu tacaala akhiiran cadowga ay muslimiinta leeyihiin inay cadow ka dhigan iskana dhicin oo la dagaalano macnaha ninka xabadda kugu ridaayo iyo ninka ikhtisaadiga waxaa weeyaan kaala dagaalamayo iyo ninka maanka kaala dagaalamayo iyo ninka maalka kaala dagaalamayo maanta waxba isma dhaamaan ogaada risaaladaas na saaran nin weliba intuu ilaahay ka waafajiyey inuu guto ayaa la doonayaa diinkeenna aanu nusrayno ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqna in badan insha allahu tacaala ugu dambayn waxaanu leenahay maanta cadowgu wuu jabay hadduu jabay israacin buu u baahan yahay muslimiin ii gaala loo qaybsamay adiga magacaagaa lagu yidhahdaa soo muslim miid waa in jaanibka muslimkana garab siiso xaqana aad waxaa weeyaan u jeesato baatilkana aad ka jeesato ilaahayna aad u nusrayso kitaabkiisa subxaana wa tacaala sidaasaa lagu cisoobaya sidaasaan waxaan ku gaaraynaa wanaag waxaa weeyaan ummadda muslimiinta sidaasay wadajir ku gaartaa wanaag ku gaartaa insha allahu tacaala ballanteenna waxay tahay inaan gacmaha isqabsanno inaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala annagoo walaalo ku ah inaan hal meel u wada jeesanno ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa allah nagu sugo insha allahu tacaala walaalaha waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay waxaad weydiisataan ikhlaas waad dadaalaysaan waad daalaysaan habeen baad soconaysaan maalin baad soconaysaan dhul badanaad maraysaan ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina ikhlaas allah idinka dhigo insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasallam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasallam
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح